بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan iraxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a mas-uuliyiin amerikaan ah oo soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda maraykanka ay ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho xilli weerarada mujaahidiintu beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee ay riddada iyo saliibiyiinta ku leeyihiin caasimadda weeraro askar looga dilay maleeshaadka murtadiinta oo maanta ka kala dhacay duleedyada muqdisho iyo deegaanka aboorey ee wilaayada hiiraan xaflad dowro loogu soo xirayey ciidamada xisbada oo ka dhacday degmada buulafullay ee wilaayada islaamiga ah ee bay waxaad dhegaysan doontaan culimmo mas-uuliyiin iyo odayaal dhaqan oo kelimaad ka jeediyey xafladdaasi weeraro lagu dhiigbixiyey ciidamada xabashida etoobiya oo ka dhacay gobolka axmaarada xilli gobolkaasi marti gelinayo weeraro lafajabis ah oo u dhexeeya mucaaradka iyo ciidanka milatariga qaybta koowaad filimka mu'asasada alkataib ee looga hadlayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f oo si weyn ugu baahay baraha bulshada haddaba sidee uga warceliyeen dadka isticmaala barahaasi barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya qaar ka mid ah wariyaasheenna anigana waan idinla socodsiinayaa waxaadna si toos ah inooga dhegaysanaysaan xarumaha al-andalus ee wilaayaadka islaamiga dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudageli doonnaa iyo qodobkiisa ugu horreeya mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa soo jeediyey in albaabada loo laabo safaaradda dowladda maraykanka ay ku leedahay xerada xalane ee magaalada muqdisho xilli weerarada mujaahidiintu ay beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee ay riddada iyo saliibiyiinta ku leeyihiin caasimadda haddaba ku soo dhowaada warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman muddo laba caqdi ah oo dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ay tabantaabinayaan nidaamka riddada ah ee ka jira soomaaliya ayay hadda bilaabeen inay qirtaan fashilkooda dibna u xisaabtamaan kadib markii ay ku xoolo iyo awood beeleen duulaanka ashaadaladirirnimo ay ku hayaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed howlgallada barakeysan ee ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka wadaan labada shabeelle hiiraan iyo banaadir ayaa cabsi iyo argagax daran ku riday gaalada caalamiga ah ee duulaanka siliibiga ku soo qaaday soomaaliya wargeyska caanka ah ee lagu magacaabo the new york times ayaa daabacay maqaal dheer oo uu kaga hadlayo duulaanka maraykanka uu kaga jiro soomaaliya iyo joogitaanka xukuumadda washington ee waddankan wargeysku wuxuu tilmaamay inay jiraan shirar u dhexeeyey saraakiisha maamulka trump kuwaasoo looga hadlayay xaaladda soomaaliya inkastoo aysan natiijo rasmi ah ka soo bixin kulamadan haddana waxay soo bandhigtay soo jeedinada qaar ka mid a saraakiisha trump ee ka qaybgalay shirarka saraakiil ka tirsan maamulka trump ayaa sheegay in horumarka ciidan ay mujaahidiintu sameynayaan toddobaadyadii lasoo dhaafay uu abuuray walaac daran sidaas darteedna ay soo jeedinayaan in la xiro oo albaabada la isugu dhufto safaaradda ay ku leeyihiin xerada xaran ee magaalada muqdisho waxay sidoo kale saraakiishan ka tirsan maamulka trump gaar ahaana ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ay soo jeediyeen si loo sugo ammaanka in loo baahan yahay in lasoo daadgureeyo oo meesha laga soo saaro inta badan shaqaalaha safaaradda saraakiil kale oo ka tirsan maamulka trump si gaar ahna u qaabilsan golaha amniga qarankiisa ayaa sheegay in dhankooda ay walaac ka qabaan in la xiro safaaradda waxay sheegeen inta labadaasi ay keeni karto inay lunto kalsoonida ay ku qabaan kooxda riddada soomaaliya horseedna ay u noqoto inuu burbur deg deg ah ku yimaado kooxda murtad xasan gurgurte waxay muujinayaan saraakiishan kale in haddii safaaradda si rasmi ah loo xiro ay dhici karto wax la mid ah wixii ka dhacay kaabul oo ay si deg deg ah ku burburto kooxda riddada soomaaliya halka saraakiisha kalena ay sheegeen in dagaalka andhamaadka lahayn ee dowladdoodu kaga jirta soomaaliya aysan waxdana ugu jirin soomaaliyana aysan ahayn meel muhiim ah oo dan u ah maraykanka siday hadalka u dhigeen maureen faral oo ahayd mas-uulka ugu sarreeya siyaasadda qaaradda afrika ee banticoonka maamulkii biden ayaa dhankeeda sheegtay inaysan jirin xal ciidan oo ay uga hortegi karaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maraykanka ayaa hadda xaalad quusah ka jooga soomaaliya kooxda hurdada ee uu madaxda u yahay xasan gurguurte ayaa sanadkan sheegtay inay weysay lacag dhan hal dhibic shan bilyan oo dollar oo uu maraykanka ku siin jiray la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa si gaarana ugu maalgelin jiray danab oo ah murtasaqo uu maraykanka ku adeegto wasiirka maaliyadda kooxda hurdada soomaaliya murtad biixi iimaan ciga ayaa hadalkan bishii maarso ee lasoo dhaafay ka hor sheegay xildhibaanada riddada isaga oo sidoo kale sheegay in lacagahan ay waayeen maraykanka uu ku bixin jiray qaar ka mid ah hay-adaha riddada dhanka kale waxa uu sidoo kale ka shanqariyey inay wajahayaan colaysyo kale oo dhaqaale oo ka imaanaya dowladaha kale ee lacagaha siin jiray maamulka riddada ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyadda sida xarunta warbixinta maaliyadda oo kale ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culaysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda u s aid ay ku bixin jireen arrimaha bini aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba dhaqaalahaas marka la ysku dardaro qiimaynta guudan samaynay sanadkii lacagaan ka yarayn hal bilyan dhibic hal dhibic shan bilyan one point five bilyan ayaa dowladda soomaaliyeed saameyn ah ayay ku yeelanaysaa dhaqaalahaasi kobaca dhaqaalaha saameyn buu ku lahaa cashuuraha dowladdu qaado ayuu saameyn weyn oo togan ku lahaa waxaasoo dhan waxaa ka dhalan doona culaysyo dhaqaale ay u baahan tahay dowladda soomaaliyeed laakiin wakhtiga dhow culaysyo dhaqaale ayaan filaynaa inay inay ku keento guud ahaanna maraykanka keliya ma ahe cashuur maxaan ku dhahaa kaalmooyinkii dunida oo dhan baa isbeddel weyne uu ku dhacay dowladda maraykanka waxay sidoo kale hore u diiday inay ka mid noqoto dowladaha maalgelinaya isbahaysiga kufaarta afrikaanta iyada oo si cad u diiday qaraarkii urur gaaleedka qaramada midoobey ee lagu qiimeeyey maalgelinta howlgalka ashaadaladirirka ah ee kufaarta afrikaanta ee soomaaliya hogaamiyaha aqalka cad ayaa laga filan karaa go-aano la mid ah kuwii hore u qaatay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda washington ayaana waqti xaadirkan ku dadaalaysa sidii xiriir ay ula sameyn lahayd maamulka somalilan iyadoo wararka qaar ay sheegayaan inay doonaysaba in dal madax bannaan ay u aqoonsato toddobaadkan gudihiisa ku-xigeenka arrimaha dibadda ee maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher ayaa qoraal uu ku daabacay baraha bulshada gaar ahaan ex twitter wuxuu ku sheegay inuu si dhow ula socdo xaaladda soomaaliya dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso taageerada ay siiso dowladda riddada ee uu madaxweynaha u yahay xasan gurgurte sida uu shaaciyey ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi hadalkan ayuu ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka gaalka lagu magacaabo christopher wuxuu ku xaqiijiyey isaga oo ka jawaabayay qoraal uu qoray taageero u ololeeya madax banaanida maamulka riddada ah ee somalilan kaas oo maraykanka ugu baaqay inuu joojiyo taageerada uu siiyo dowladda riddada islamarkaana uu garab istaago madax banaanida maamulka riddada ee somalilan christopher ayaa si cad ugu jawaabay waxaan si dhow ula socdaa xaaladdan jawaabta diblomaasigan ayaa noqonaya markii ugu horreysay oo uu sarkaal sare oo maraykana ku muujiyo in siyaasadda washington ee muddada dheer ku dhisneyd taageerada dowladda riddada laga yaabo in dib looga noqdo si kastaba ha ahaatee madaxda iyo siyaasiyiinta riddada ayaa iyagana afkooda ku saadaalinaya in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay tii burburka qoraal ka soo baxay toddobaadkan hay-adda gaalada qaramada midoobey xafiiskeeda soomaaliya ayaana lagu faray qowsaarada murtadiinta ah ee gaalada u caynsan inay shir deg dega isugu yimaadaan ayna ka heshiyaan khilaaf ka dhex yaala taas oo mar kale bannaan ka soo dhigtay xaqiiqda dhabta ah ee nidaamka ka jira soomaaliya iyo xitaa inuusan haysanba madax bannaani gudihiisa ah aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshaadka murtadiinta ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen duleedka deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buulaburte ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana dagaaladaasi lagu dilay shan askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay kow iyo toban kale dhanka kale faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar madaafiic ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee hiilweyne oo ah xero ku taalo waddada xiriirisa magaalada muqdisho iyo degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe khasaaraha dhimasho ayaa gaaray lix murtad halka dhaawacuna yahay lix kale waxaana burbur xoogan uu soo gaaray xerada lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan waxaad markan ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeya walaalka nuur cali warsame abuusheyba aad baad umahadsan tahay walaalka maahir maxamed xubinta hadalhaynta iyo guud marka mareegaha islaamiga qodobka ugu horreeya oo aynu caawa idinkugu soo gudbin doonaa waxaa ka mid ah dhegaystayaal weeraro lagu dhiigbixiyey ciidanka xabashada etoobiya oo ka dhacay gobolka maxarada waa mid ka mid ah ciwaanada lagu qoray shabakadda wararka soomaali mimo warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo maalmihii u dambeeyey maleeshiyaadka faano iyo ciidamada xabashada etoobiya ku dhex marayay deegaano ka tirsan gobolka amxaarada warbaahinta maxalliga ee etoobiya ayaa soo warinaysa weeraro gaadma ah oo jabhadda faano ay horaantii isbuucan ka fulisay deegaano ka tirsan gobolka gojam iyo magaalada gondher jabhadda faano ayaa sheegtay in ay la wareegeen gacankuhaynta degmo dhacda galbeedka gojam kadib markii ay cagta mariyeen ciidamadii dowladda abiy axmed sidoo kale kooxda faano ayaa waxay sheegtay in weeraro qorshaysan oo ay ku qaadeen fariismo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda ay ka gaareen guulo la taaban karo kuna soo furteen hub fara badan wararka ayaa intaasi ku daraya in sidoo kale ay dagaalo ka dhaceen deegaanada yima densa dengila iyo dejen oo dhammaantood ka tirsan gobolka gojam waqooyiga gonder gaar ahaan meel u dhow deegaanka ku-aara waxaa isna ka dhacay dagaal culus oo dhigta dhiiga loogu daray tiro askar oo ka tirsan nidaamka adisababa maamulka gaal abiy axmed ayaa la sheegayaa inuu gurmad u diray ciidamadiisii ku sugnaa aaggaasi islamarkaana diyaaradaha daroonka lagu arkay meel u dhow magaalada shifa sida ay sheegtay etoobiya news ku dhowaad isbuuc ka hor ay ahayd markii kulanyo ka tirsan ciidamada dowladda lagu weeraray isla deegaanadan dhaca waqooyiga gonder kadib markii ciidamadani ay dileen toddoba qof oo shacab ah deegaanka wadla oo hoostaga magaalada wallo ayaa maalmihii lasoo dhaafay martigelisay dagaallo culus oo ay isku fara saareen maleeshiyaadka faano iyo ciidanka xabashada etoobiya horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii jabhadda faano ay sheegtay in deegaanka kutabir ay ku dileen in ka badan lixdan askari oo isugu jira ciidanka dowladda iyo maleeshiyaad taabacsan dhiigbax xogan ayaa nidaamka abiy axmed kaga socda gobolka amxaarada waxaana xusid mudan in ilaa haatan aanay wax jawaaba ka bixin sheegashooyinka jabhadda faano qormadii webka soomaali mimo haddii aynu halkaa uga gudubno iminkana websayteka calamada iyo iyo canaawinta lagu qoray mid ka mid ah dab xogan oo ka kacay dhismaha xarunta baarlamanka daaqoodka hirshabeelle waa qodobkaaynu kala baxnay qodobada maanta lagu qoray webka calamada saacadihii lasoo dhaafay waxa uu dab xogan ka kacay dhismaha xarunta xildhibaanada baarlamanka daaqoodka ee maamul goboleedka ashaadardirarka ee hirshabeelle dhismaha uu dabka ka kacay ayaa ku yaala magaalada jowhar ee xarunta u ah gobolka shabeellada dhexe kuna shaqeeya maamulka ridada ee hirshabeelle muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey dabka xoogan oo qabsaday dhismaha xaruntaasi inkastoo aan si rasmi a loo shaacin haddana waxay wararku sheegayaan in dabka uu ka dhashay koronto dabka ayaa geystay burbur soo gaaray dhismaha xarunta baarlamanka ee maamulka murtada guudlaawe waxaana si weyn baraha bulshada gaar ahaan facebooka ugu baahay sawirada iyo muuqaalada dabka ka kacay dhismahaasi xubinta ugu dambaysa oo aynu ku soo qaadanayno hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxay tahay maleeshiyaadka mustafa cagjar oo xabsiga dhigay dad ay haween ka mid yihiin waa mid ka mid ah qodobada lagu qoray webka islaamiga ah ee redio alfurqaan ciidamada maamulka ridada mustafa cagjar ayaa dad hor leh oo shacab ah ka qabqabtay magaalada jigjiga kuwaasoo ay ku jirto haweenay ay dhowaan gurigeeda ugu daateen waxaa magaalada jigjiga saacadihii lasoo dhaafay lagu xirxiray dad ay ka mid tahay haweeney lagu magacaabo fardowso mataan oo dhowaan la hadashay warbaahinta sheegtayna in gurigeeda ay ugu soo daateen islamarkaana ka bararkiciyeen askarta maamulka dowladda etoobiya ka dhistay dhulka soomaaliyeed balse etoobiya ay gumaysato haweenaydan iyo dad kale oo ay ka mid yihiin tufaax mataan iyo shaymo cumar ayaa loo taxabay xabsiga sidoo kale suldaan lagu magacaabo axmed abubakar xasan ayaa isagana la xiray waxayna xoguhu tilmaamayaan in mustafa cagjar uu xariga suldaanka si gaar ah uu soo amray marka laga soo tago dadkan kale fardowse ayaa wararku sheegayaan inay xabsi kal hore lagu xiray lagala baxay islamarkaana lagu qaaday gaadiid ciidan lamana oga meel la geey ilaa iminka xubintii gooxa iyo guud markaa mareegaha islaamiga xilligan waa nageyntaas bal markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu inooga sii ambaqaado qeybaha ka haray barnaamijka afafreebka wararka aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybta koowaad filimka mu'asasada alkataib ee looga hadlayo dhagaraha bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada haddaba sidee uga warceliyeen filimkaasi dadka isticmaala barahaasi waxaa soo indhendheeyey oo aan soo dhoweynayaa walaalka xasan cabdiraxmaan abuu xasaan Eh, bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsan tahay maahir dadka baraha bulshada ka daawaday xalqadii koowaad ee dokumentariga alkataa'ib ayaa dhiibtay faallooyin kala duwan haddii aan eegno dhanka facebooka iyo aragtida ee qaar ka mida dadweynaha waxaa ka mid ah qof ee lagu magacaabo saadiq suudaani waxa uu yidhi waa duul u soo jeestay inay dunida een, duleystaan dantooda ku gaaraan dabin ayay ku hayaan dalkayga laakiin dhowaan way dhammaan insha allah ayuu hadalkiisa ku soo gebagabeeyey qof ay ugu qoran tahay asad cali ayaa dareenkiisa ku cabiray guul waad mahadsantihiin alkataa'ib qof kale oo ay ugu qoran tahay een, tahliil cabdulaahi faarax oo ka mid a dadkii ee ka warceliyey isdaarkan alkataa'ib ay soo bandhigtay ayaa isagana een, dareenkiisa ku cabiray markii uu dalkeennu xoroobo ma ka qaadan doono deen ayuu yidhi oo uu ula jeeda i m f iyo waxay ugu yeedhaan bangiga adduunka Een, qof kale oo ay ugu qoran tahay salmaan cali isaga waxa uu dareenkiisa ku cabiray allahu akbar Een, qof ay ugu qoran tahay ee ramla cabdiraxmaan oo ka mid ah dadkii ee barta facebooka ee ka daawada isdaarkan mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ayaa shucuurteeda ku cabirtay sida tan beeralayda waddankeenna markii lagu qanciyey inay ka fadhiistaan beerahooda ee ay qaataan lacag lagu sheegay toddobaatan dollar ama ka yar oo loogu daray raashin dhacay oo lagu dhahay waxaa idinkugu talagalay hay-ad hebel kaararkan ayay idin siisay wallaahi markaas ayaan ogaaday in dhagar dhaqaale ay jirto mahadsanidin alkataa'ib qaybaha kalena waa sugaynaa allaah idinkii allah idin barakeeyo ayay ramle ku soo gebagabaysay faalladeeda qof ay ugu qoran tahay mucaad ibnu sacad oo ka mid ah ee dadka facebooka ka fiirsada filimkan aadka u xiisaha badan ayaa ku dareen celiyay sidan waxa aan fahanay wallaahi waa run middaas dadka waa inay beeraha abuurtaan ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay cabdiraxmaan xuseen waxa uu leeyahay isagana dhab ahaantii xaqiiq badan ayaan aragnay mahadsanidin alkataa'ib awgeeddii qof ay ugu qoran tahay waxa uu ka mid ahaa ee dadkii baraha bulshada ka daawada filimka ee si gaar ahna faallooyinka ugu dhiibtay ee barta facebooka dareenkiisa ayuu sidan ku cabiray waa muuqaal taya leh oo bannaanka soo dhigay hagardaamada gaalada iyo bangiyadooda qof ay ugu qoran tahay xuseen xasan ayaa isaga dareenkiisa sidan ku cabiray kuwan lagama sugayo soomaaliya oo xor ah oo guulaysatay jihaadka bariga afrika ayaa barwaaqo iyo barako naga xigtaa insha allah nasriga waa uu dhow yahay ayuu ku soo gebagabeeyey qof ay ugu qoran tahay ummu caaisha ibni cabdillaah waxay dhankeeda duco hawada u soo marisay walaalaha halganka kaga jira mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxayna tidhi alkataa'ib gacmihiinna allaha barakeeyo qof ay ugu qoran tahay cabdulaahi cabdalle ayaa isagana qoraalkan kooban soo qoray maa shaa allah alkataa'ib allaha idin barakeeyo waxay caddeysaa xaqa iyo xaqiiqda qof ay ugu qoran tahay jaabur yaxye waxa uu leeyahay maa shaa allah waa filim wax badan noo iftiimiyey dhagaraha cadowgeennana aan ku ogaanay guulaysta mujaahidiinow qof ay ugu qoran tahay faysal maxamed yaxye isaga waxa uu leeyahay maa shaa allah runtii waa arrin dhab ah oo maanta dunida qaar ka mid ah lagu dhagro gaar ahaan waddankeenna muslimka ah guulaysta insha allah ayuu sii raaciyey ee qof ay ugu qoran tahay raxme maxamed waxa ay leedahay gurguurta kooxdiisa waxaan ma arki waayeen kala taga orod ma ahan ayay aragtideeda ku cabirtay qof ayay ugu qoran tahay ibraahim yare waxa uu leeyahay maa shaa allah waan yaabay cilmi badan waan faa'iiday waa mahadsantihiin walaalaha alkataa'ib juhdiga badan ee aad bixiseen qofka ugu dambeeya ee aan soo qabanaya maahir waa cabdirasaaq axmed oo isagana mahadcelin alkataa'ib ee qaybta faallooyinka ugu soo qoray waxaana uu yidhi shukran alkataa'ib mahadsanidiin xubintii aragtida dadweynahana maahir waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen abuu xasaan
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii dambe ayaanu isla soo gaarnay markan iyo wilaayada bay xaflad lagu soo xirayay dowlo tababar ciidan oo muddo shan bilood ah u socotay qaar ka mid ah ciidanka xisbada ee ka howlgala qaar ka mida wilaayaadka islaamiga ayaa ka dhacday degmada bulafulaay ee wilaayada islaamiga bay ciidanka dowlada loo soo xiray waxay gaarayaan hal sariyo waxaana ay soo qaateen dowro sharci ah iyo mid caskari ah oo ah tababar dhanka ciidanka ah waxaa dowlada loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah mucaad binu jabal waana dufcadii labaad oo dowladan ka qalin jabisaa sariyadan waxaa loogu magacdaray ashahiid biidnilaah sheekh maxamed mire waxay ciidanka ka kala socdeen wilaayaadka islaamiga ah ee baay shabeellada hoose banaadir iyo jubbada hoose kelimaad kala duwan ayaa munaasabadda laga jeediyey codka ugu horeeya ee aad dhegaysanaysaan waa sheekh maxamuud iidaale oo kelimadan goobta ka jeediyey الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام أيها الإخوة إلهي كما هذيان الله مسلمين والي كتاب في مقعه هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم السلام ماذا إلهي نسي أنا ميسين ما إلا أن الله من أيضا حوجي رسول صلى الله عليه وسلم كدعاء سجري دعاء ميت لين كدعاءكم ذاته اللهم من أحييت منا فأحيي الإسلام ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان رسول صلى الله عليه وسلم دعاء سنباركم ذاته إلهي ما دام مسلمين واري إلهي ما ويد سداني داد مسلمين أو عقيدي وسليم كتوصن دين شون دمد الله نوالو كل أمور دي أرنتوها سارتي حسبقان وها جمعي oo haddana walbari ilaahay walbaray suma ka bacad inii walbarda inka sabab nagadi hortataasi hambaha nagaan حسب معناه شان ما لره أجر قربيسي لره ما معنى الحسبة أمر قربيش أمر قاضو لره معنى إلهي أمر شيء لك قاضو ثواب لك ويديو كنت جيك هذا حسبة ده دتجي قالن هنيبتا كوكو مدين قالن ما يفلاس البلشة إني خرابته ولا مقالة يكشانت المقالة ده ياها قلياس موبايل لها قاضو هاي فحش قاسي بناك يكشانت أنو ليتلا على فلاسو دتكي جيك الزوريو أو إلهي مكتالك دتكي حسبة قاون دتكو فرونتاروان ummado dhammaantii hal mar lay meelumaysa gaasu lamb ilaahay meela ka eedi haddii la haro magaalayaalka xisbi malka arag korol ero furuntaliiska shibaal ero guri hoos inku dhisne kor tarniil mal saaraw jiigid mal saaraw aasaaskiiba haddii halaawo xisbi la waayo waddankii wal fasaade dadkii furunto jara meela ka nagdaan mila marka xisbi macnaashii may waa أجر قربي سشو قرآن الشيخ ندر داري مش ميلين باهن ولا عيال شيء قال قوضاس الدون واليرا شو هني عدد كسميت عدد سميت اللي باهن لانين أحنا قبلنا كين قلنا dabra sheedaa la geli doona aawkana maalka iligeli oogan halka iligeliyo male eelkaas kaasa meel ag adalaa la geli doona marka ma ilin baahan yahay dadka muslimiinta inay sawaaun ahaadan agtaa sawaa ka ahaadan kiidoo yar iyo kiidoo wiil kanoo mageelka kambelaante al muslima akhul muslimi ahaan lin baahan yahay adan eexine adduunka ku taba doonte ilaahay maqaamka rooji maqaamkaas kaasew inay is amar qaadano iyo eedlinka baahan yahay runtii amarkaasa meelika diire marka insha allahu tacaala maysin dardaaramay inay amar qaadano muslimiinta falastiin allahan gargaaro muslimiinta allahan gargaaro amurada allahan kaalmayo xilahaayan helkahaayan allahan kaalmayo ilaahay anuna mana aafiyo dhammaanto alla mana aafiyo diinka kor allahan ku waalo muslimiinta allahan gargaaro intii xabaaska jarda baa hirina geeka gaalan hirina allahan infakiyo allahan infakiyo allahan infakiyo allahan in aqbalo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sidoo kale goobta ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamsa abuu jacfar الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان مركان كوري تمايق مهن نغانه الله تبارك وتعالى نسي نعموين فرا بدن oo aad ugu weyn lan tariye korna lahan koobo korna bacda alxamdulilah ma in mahan nagaya dhammaan dadkaha ku qeybgalay xafladdan qiimaha iyo sharafta leh haddii ayin acyaan ka tirsan qiyaadada camalka wulaadda wilaayaadka dhowrka ee meelan roogan nuqabada iyo culimmada maktabka xisbada iyo mas-uuliyiintiis ardada iyo talabada macallimiinta iyo howlwadaanada dowladda iyo dhammaan lankasta oo maylahaa uu sameelanha ku qeybgalay xafladdan qiimaha badan ha ku qeybgalay maylahaa hadhowaada wajazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum intaasi kadib si la ogsoonye dowladda islaamiga ah arkaanta ama tiirarka inkugu weyn oo yaka suranta mayba kumad ahaa alxisba may weelay mabaadi'da la dagaalamow oo dadka muslimiinta anjihadayaano an dagaalamaya yamay inka horreyte taxqiiqul cadaala cadaalada iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala hanindiji iska xukumowsha iyo iska dhagowsha inay la sugoo la hirgeliyo saasoo kale dadka muslimiinta anshaxyo inay la dhooro la ilaaliyo naftiyo inay la dhooro la ilaaliyo xantadiyo inay la ilaaliyo cirdijo iyo nasabsho intaba inay la ilaaliyo maqaasidu shariica kasaasan intaasi inay ilaalsaman may rugni iyo aasaas weyn in ahaa inay la sameeya maktabul xisba sababtana may buu ahaa inta badan dadka bani aadamka ah owqaadda cibaadada iyo walbarashada dadka ka mashquulsan haddii laku raaba dadka kale dad ka mashquulsan adduunye iyo roorshe iyo shuqli jakajarowa may dhiyay xadgudubyo badan iyo tacadiyaad yaa dhiyaayaan oo bani aadamkan isjaysado kor marka ani hay-adan gaar ee la sameeyo shaqadaasi shaqadii ata sagaar ah dabagalsha iyo dhegadhegayntiya iyo xog aruurintiya qaadato walaakin markaasi akhtaa jara oo la xaqiijiyoona tanfiidye iyo hirgelintii qaadad may buu ahaa waxyaabaha dowladda baaqay ahaanshaheedii iyo sii jarowshe asbaabo inagada waay meelaha jihaadka laka xureeyey ama dacwadaba laka xureeyey oo muslimiinta raayadii laka suri dadka mujtamacaga ka nool waxyaabaha aan baahanyin oo anka horreeyey may kumad ahaa inay amni iyo nabadgelyo helaan inay dareeman amni dhammaystiran oo qofka naftiisa inayn obsadaana xantidiisii xoolajeyna inayn obsadaan qadiyadaasi inta badan amniga gudaha iyo mujtamaca muslimka ilaalintiis markii laku hadalow mayse gaar ee shaqadaasi inka dhiyaase maktabulxisba ama walaalaha howlasiisa gaar ee muslimiinta inka xil saareen may macruuf aha walaayaadka oo cadowgana garay muslimiintana ku horba ogaayeena xaqiiqo qof kasta hortiis taallona aha walaayaadka gudaajo inay amni ilaahay subxaana wa tacaala dhaki asbaabo amnigaasi ka kooyi dhannayaalo badan yaa sababkaasi walka leh laakiin ma inka xoog badana walaalaha geeka hortaana fadhiyo xafladda lanqobada haya ka magacaawo maktab alxisba yoogasaanka xoog badan jazaakum allahu khayran maylasinku baahanya ikhwaani fillaah maydaankani walbadan ku bedel alxamdulilah sidii horome eeda walbadan laku bedeli hadda laftasha inuu la sii dhammaystiro laku bedelo walaay kasii dhamman inay laku bedel waxyaabaha dadkagan lanku baahanya sagaara xisbada lanku baahanya mayba kumadaha buraarag iyo dheefoonaan wale rabo qofkani lan soo jegin nagada lan akhriyo koro kun lama kun wali ka nooladooba magaalada usa xisbada ka eyi dadkaasi iyo adabiyaadda iyo akhlaaqiyaadda iyo mustawayaadda lan akhriyo koro waana fahmo koro waana lan kasta diiwaan shay gallado koro sagaal ay ilanka hay koro ani nagad marka shaqooyinkan linku baahanyiya kumadati ikhwaani fillah dad dadka akhriyo koro daraasiyo koro waaqacga akhriyo koro daraasiyo koro waxyaabaha dhulka la hageliyayo lakaka ganacsadahay akhriyo koro daraasiyo koro shalqaanadeeyo koro ani ragag nagadan جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sidoo kale goobta kelimadan ka jeediyey sheekh xasan afguye oo ka mid ah mas-uuliyiinta mujaahidiinta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh isagaan ugu mahadinaynaa nicmooyinkiisa aan la soo koobi karin mar kale waxaanu mahad celinayaa oo runtii shaqadoodii ilaahay uu u ballaariyey annagoo dhanna sababtooda aan meesha ku nimid culamaa uddiinka annaga waxaan nahay ducaad dhammaanteena ducaadaan nahay hawshaas alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waa hawsha dadka meeshan joogo loo xil saaray hawshaas culimmadaa noogu horraysay ayagaa noo istaagay annagoo dadkeenna ka mid ah culamaa uddiin ayaa noo istaagay oo waxayna soo gaarsiiyeen heer aan adduunyo ka soo tagno ilaahay dartiisa aan u dagaalanno hawsha alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar culimmadii u istaagtay oo annagana soo gaarsiisay maanta waxay ilaahay subxaanahu wa tacaala fursad u heleen inuu ilaahay tusiyo kutubka allah subxaanahu wa tacaalaa masaajidkuu ku ekaa cashirkiisa hadda laakiin meel walba kutubka ayaa yaallo heer maxkamadihii lagu xukumo ilaahayna ardayda iyo culimada gacantooda ku soo baxay inuu ilaahay sabab uga dhigo taas culimada waxay u tahay sharaf allah subxaanahu wa tacaala agtiisna ajar ay uga dalbaayaan annagana waan uga mahad celinaynaa kaalinta ay qaateen intaas kadib ikhwatulkiraam waxaad nasiib u yeelateen inaad ka mid noqotaan dufcaddan labaad waxaa laydinka soo saaray kumanaan ciidan ayaa laydinka soo soocay oo wilaayadka la gedisan laydinka keenay qof dalbaday ma jiree ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa nasiib idin siiyey waa ammaano ilaahay subxaanahu wa tacaalaa idin saaray intii la soo sheegay waa la sheegay waxaan rabaa nuqdooyin yaryar inaan dul istaago ummaddeennan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruuf watanhauna can ilmunkar watu'minuuna billah marka qofka nasibka waxaa laga rabaa awalan isaga inuu wuxuu sheegaya inay ka muuqdaan annaga diin ayaa meeshana keentay qanaaco aan ku soo qanacnaan meesha ku nimid waxaa la rabaa diinka inuu annaga naga muuqdo awalan dhaqankeenna suluugeenna runta naxariiska ballanoofinta salaadda safka hore lagu tukado sunnada inay kaa muuqato cadaaladda diinta kow adinka inay kaa muuqataa loo baahan yahay waayo kutubka aan difaacayno diinta aan difaacayno oo hadda laydin soo baray duruusta laydin soo siiy meesha ka muuqata hadday dhaqankeeda idinka muuqan weyso qof wax uma sheegi kartaa awalan horta waxaa laydinka rabaa adinka inay idinka muuqato ko qofka muxtasibka waxyaabaha kale laga rabo waxaa ka mid ah awalan taqwa allaahi caza wajal inuu ilaahay ka cabsado horta hawshan loo xil saaray waa ammaano inuu ilaahay uga cabsado kow atatbiiq intuu soo bartay waxaa laga rabaa dhaqangelintooda hadduu dhaqangelin waayo waalqur'aanu xujatun laka calayka haddaad qur'aankaad soo baratay tafsiirkii lagu siiyey aad dhaqangelin weyso isagaa kaaga filan marka kutubkaaga intuu ku maxkamadayn lahaa oo kutubkaaga un cid kale intaanba la gaarinbo inkiraadna ma dhici karto alyowma nakhtimu calaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watashhadu arjulu bimaa kaanuu yagsibuun carab ma jiro markii oo war maxaa noogu marag furtay ay dhahaana qaaluu andaqana allahu dina andaqa kulla shay ilaah anaga dhawaajiyay leeyihiin maalintaas intaan la gaarin horta intaad soo barateen dhaqangeelinteeda inkoo ilaahay uga cabsanayo bulshadana inaad qudwo ugu noqotaan laydinka rabo ilaahay uga cabsada ammaanada idin saaran gududeedaa laydinka rabaa bulshadana kudayasha idinka rabtaa dadkaad ka soo tagteen intaad hesheen nasiib uma yeelaanin waxaa la rabaa tatbiiqeeda dhaqankeena inuu idinka muuqo ammaanadan aan qaadnayn ilaahay hanoo fududeeyo ammaanada ilaahay subxaanahu wa tacaala allah hanoo fududeeyo wixii khayr ahon sheegnay ilaahay ajarkeeda hana siiyo waxaan ku gafnayna ilaahay dembigeena hanoo dhaafo wajazaakum allahu khayra aljazaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu codka markan idinku soo maqan waa kelimad uu goobta ka jeediyey guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga naqiib ibraahim cali nuur alxamdu lilaah mahad oo dhan allah ayaa u sugnaatay tabaaraka wa tacaala oo u horeeyaan islaamnimada iyo iimaanka caafimaadka iyo amniga istiqraarka iyo jihaadka talxiyada alamru bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar nicamkaas oo dhan iyo inta la halmaalo allihii iska leh ayaa mahad oo dhan u sugnaatay tabaaraka wa tacaala waxaan kaloo u mahad celinayaa talaamiidda ka soo takharujtay dowladda mucaad ibnu jabal dufcadeedii labaad sidaas oo kale waxaan u mahad celinayaa bahda iclaamka mu'asasatu lkataa'ib iyo alandulus waan u mahad celinayaa waxaan leeyahay marka in allaale intii arrinkaas fikir iyo caqli ku biirisay ama soo aas-aastayba ama gacan ka geysatay ilaahay subxaanahu wa tacaala nin walba juhdigiisa allah ka abaalmariyo miisaankiisa aakhir allah u saaro awalan waxaa ugu horeeya ta'kiidkayga waxaan leeyahay walaalayaal shan bilood intii aada horey u haysateen iyo shan bilood oo loo idaafeeyey oo lagu daray kifaaye ma aha shan bilood sheekh laguma noqdo laakiin waxbaa lagu tusiyey dowro sideedaba dowrana waxbaa lagugu tusiyaa cagta waddada laguu saaraa laakiin hor u socod iyo dhammaystir adigaa lagaa raba marka waxaan leeyahay ha noqoto hawsha ugu horreyso aada qabanaysaan sidii aad u ziyaadsan lahaydeen wixii hadda la idin tusay iyo wixii aad horey u haysateen oo maalin walba fursada laga faa'iidaysto bani aadamka waxa ugu qiimo badan waa waktiga waktiga in laga faa'iidaysto waktigu waa sayf oo kale haddaadan adiga goynin iyadaa ku goynaysaa la yidhi seefta marka waktiga in laga faa'iidaysto fursadii yar oo la helo manduumo yar ama hal bog oo tafsiir ah ama hal bog oo xifdiin ah ha laga dhigo yaan maalayacni laga dhigay wax badan oo sidii aan arki jirnay yaan loo noqoni oo kuraasta iyo maalayacniga iyo nashiidaad oo waxtar lahayn in wax la barto wax la siyaadsado xaraf kun mustafiidan kula yowmin ziyaada wasbax fii buxuuri lfawaa'ida maalin walba haddaad xaraf siyaadsato waxbaa kuu ziyaaday taas horta waa dardaaranka iga koowaad kan labaad waxyaabaha aan samaynayno ama nalaga rabo inaan qabano waa in adiga kaa muuqdaan oo qudwa xasana aad u noqoto dadka taasna waa loo baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markan codka idinku soo maqan waa kelimad uu goobta ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee banaadir sheekh muuse cabdi caraale bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وحبضنا الميكروفون كان كدغي سنيو خيرة جوانب kala duwan haday aalayd culimmadii mashaaiqdii halkan soo istaagtay oo khayrka badan noo sheegtay hadday ahaa lahayn nuqabadii oo dhinacyo badan ka hadlay day ahaa lahayn wulaadii iga horreysay oo halkan ka hadashay aad iyo aad hadal aad iyo aad u kala duwan oo u qiimo badan oo atraaf badan taabana ayaa halkan looga hadlay wax badan oo na anfacayaa naloo sheegay allah nagu anfaco waxaan rabaa inaan dareensiiyo diyaargarowgan hadda aad adinku aad samayseen oo laydin diyaariyey ha u malaynina inuu adinkan ka bilaawo adinkan aan kaga bilaaban adinkan aan kuma dhammaanayo waaligu waa jabhad amiirku waa jabhad yani shiiku waa jabhad naqiibku waa jabhad annaga jabhadaan nahay soo saas maaha in dib marka mucaskar loo wada geliyo oo kulli lasoo ribaraareeyo oo yani kulli qorga la wada qaadan karo iyo mucaskaraad cusub in la furo oo dadka lagu xareeyo oo lasoo saaro marka howl weyn ayaa la iska rabaa howshaas weyn oo laydin diyaariyey oo maaratani shaqada halkan maaratani ku taalla ay kamid tahay annaga waxaad og tihiin waxaan ku magacaananahay mujaahidiinta bariga africa waxaan rabnaa marka inta aan haysano ama hadda ilaahay noo furo futuuxaad ka socda haddeera laga sheekaynayo waa ogtihin in sha allahu xamar iyo madaxtooyene ilahay idinkiisa marra waa furmi doonaa haddeerna kaabigaa lagu hayaa dhinacyadaa laga soo galay yacni haddii marba waa la qaaqamay xamar qaaqan oo ku jira gudihiisana waa maqlaysaan xasan gurgurta madaxtooyadiisa iyo arboorka intuu dhexaysa in maarata yani qarax lagu sameynaya shalay maahana daraad saddex sano ka hor ama laba sano bar ka hor wuxuu lahaa shabaab waa waa kalumbiya ka gureen waa lasoo afjaray waa dhammaadeen waa taariikh lasoo dhaafay maalmaha u dhiman koo iyo laba iyo saddex war madhegeysaa warkiisa boolo xoftidiisa maantana waxay taagantaha godkiisa inay biu galeen oo madaxtooyadiisa airboorka inuu dhex mari la'yahay soo ma jeedaan waxay taagan tahay cadowgii soomaaliyeed oo soo jireenka ahaa oo aad taqaaneen oo ethoobiya oo shala uu lahaa cadoway noo taho dhulka inay boobaya baddeeda inay boobaya uu lahaa inuu u saxiixay ilmahay naagaha inay laayaan oo diyaaradaha qumbulada ay ku kor daadiyaan maarata ilmaha iyo maatada iyo guryahooda ay ku dumiyaan waxaa lagu yaqaana qofka markuu saaxiibul mabda oona ahayn inuu gabadh caleeyo oo maalinba inta ka hadlo maalin kale inta ka hadlo shala wuxuu lahaa cadoway noo yihiin soo jireena baddeena iyo dhulkeena ay qaadan rabaan waa iska dhicihayna haddana asaa wuxuu u saxiixay in shacabka ay laayaan soo ma jeedi marka in sha allahu waxaan rajaynayaa in waktigiisa ilahay idankiisa inuu soo gebagaboobay ayna fursaddii iyo waktigii ay mujaahidiintu imaan doonaan raayada tawxiidkana laga taagi doono caasimadda dalka iyo filla soomaaliya iyo madaxtooyada soomaaliya waxaan rabnaa marka mid aan rabno ugu muhiimsan waxa waaye guriga marka la rabo in la dhiso dabaqna la saaro waxaa loo sameeyaa aas-aas adagaa loo sameeya si dabaqa u aqbali karo hadda gurigan lama yaraa korka saaran dabaq ma aqbali karaa ma aqbali karo marka la rabo in dabaq la saaro waa in tiirar culus iyo maaratan asaas culus loo yeelo cidda ugu horeyso arrintaas inay hirgeliso laga rabana waa raggiinaan meesha fadhiya iyo inteeda la mithaalka ah maxaa yeeley wejiga koobaad ee camalkan oo shacabka iyo xarakada u dhexeeya yaa waay waa alxisba cidda shacabka is arkaan oo ka turjumaysa xarakada maamulada nagu wareegsan waxay ku dhaqmaan waa qabyaalad iyo four point five soo saas maaha maadaama ay ku dhaqmaan cudurkaas waa inaan digtooni weyn ka qabno waxaan rabaa cudurkaas in anagu daaweyno oon ku daaweyno sharcada islamka aan ku daaweyno marka jazakum allahu khayr dadka la rabo inay intaasoo dhan ay ka digtoonaadaan camalkan nadiifnimadiisa iyo wejigiisa fiican ay dadka tusaanna waa adinka wey marka jazakum allahu khayr intaasaan rabaa inaan idin idhaahdo hada wabillahi tawfiiq wajazakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmat ullah barakatu waa hagaaga dhegaystayaal qaybta labaad kelimaadka laga jeediyey munaasabadan ballaaran ee ka dhacday degmada buulafulaay oo ay ku jiraan kelimaadka mas-uuliyiin culimo iyo odayaal dhaqan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka raadraaca toddobaadka ee habeen dambe insha allah guudaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka lamid ah ku kulmi doonno waxaynu idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته